دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar cagmarin ah oo ku bilowday camaliyad nafornimo ah ayay saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay gobolka gedo mid ka mida ugaasyada beesha mareexaan oo khudbad ka jeediyey shirweynihii wadatashiga golaha nuqubada soomaaliyeed ayaa sheegay inay ku guulaysteen wacyigelin ay u sameeyeen beelaha soomaaliyeed tadbiiqa shareecada islaamka ayaa si habsameel ee kaga socdaa dhammaan gobollada uu ka kooban yahay waddanka afghanistaan qaar ka mida culummada diinta islaamka ayaa beesha tunne kula dardaarmay inay addeecaan oo la shaqeeyaan suldaanka cusub ee beeshu ku caleyma saaratay gobolka shabeellada hoose wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowladdiinay u qabatay beeralayda degmada jannaale jarmalka ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo waddanka maali
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar cagmarin ah oo ku bilowday camaliyad nafornimo ah ayaa saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jarmaadeen deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka la socda waxaa wararkaas la socday oo ka warramaya cabdulaahi soomaali xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar sida ka muuqatay aada loo qorsheeyey saaka waxa ay kula jirmaaday ciidamo ku sugnaa deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud kuwa oo muddo halkaa isku aruursanayay islamarkaasina ka dhega furaystay baaqyo xarakada dhankeeda ka yimiday oo ahaa inay ka baxaan safka shisheeyaha weerarka ayaa waxa uu ku bilowday qarax sishaadi ah kadibna xabadda ayaa bilaabatay in muddo ayaa halka lagu dagaalamayay kadibna ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay la wareegeen gacankuhaynta xeerada qaayib ku taal qaar ka mid a ciidamadii ku sugnaa halkaasi ayaa la laayay waxaana la sheegaya in meydadkoodu xerada ay dhex daadsan yihiin qaybtii kale ee ciidamada goobta ku sugnaa ka mid ahaa ayaa cagaha wax ka dayay iyadoo mid weliba uu naftiisa la baxsanayo war horudhaca oo aanu helna waxa uu sheegayaa in ugu yaraantii shan gaari oo ay ku jiraan nuuca ciidamadu ay isticmaalaan ee dagaalka ay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin qaraxa koowaad iyo rasaasta ku xigtayba waxaa laga maqlayay deegaano ka durugsan halka saaka dagaalku uu ka dhacay maleeshiyada iyo ciidamada ku sugan deegaanka baxdo oo aada u qarqaraya ayaa keblayuurar ah iyagoo iyaguna ka baqaya in lagu soo ekeeyo weerar la mida kii saaka ka dhacay deegaanka qaayib baxdo iyo magaalada cadaado iyo deegaanada u dhow iyo guud ahaan gobolka galguduud kan mudug ayaa si weyn looga hadalhayaa weerarkan saaka xarakada shabaabul mujaahidiin ay kula kalahday ciidamada ku sugnaa deegaanka qaayib in mid ka mid a xeryaha ciidamada xilligan cagta la mariyo ciidamadii joogay ay noqdaan wax la laayay iyo wax cagaha wax ka dayay hantidoodana lala wareego waxa ay dhabarjab ku tahay socdaalkii madaxweynaha dowladda federaalka maalmahan uu ku dhiirigelinayay ciidamada iyo mooryaanta ee uu ku tegayay meelo kala duwan dhowaan deegaanka baxdo oo qaayib ay daris yihiin ayuu tegay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in la iska difaaco xarakada shabaabul mujaahidiin laakiin taasu saaka ma dhicin macluumaadka ku saabsan dagaalka saaka ka dhacay qaayib waa mid had waliba wax ay kasoo kordhayaan wararkeena dambe ayaana xogtoo dhammaystiran kusoo gudbi doonaa insha allah qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka gedo askar ilaalo ka haysay xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gedo ayay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabi jiray uryaal ayaa ku dhintay qaraxa sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray askari kale oo lagu magacaabo rooble cabdulaahi mid ka mid a ugaasyada beesha mareexaan oo khudbad ka jeediyey shirweynihii wadatashiga golaha nuqubada soomaaliyeed ayaa sheegay inay ku guulaysteen wacyigelin ay u sameeyeen beelaha soomaaliyeed cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya طال اشتياق لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراق الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسمع سنهي قال بيني مكانهي
weli waxaa halkoodii kasii socda baahinta khudbadihii nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ka jeediyeen shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed shalay wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin baahiyey khudbad uu hoolkii sayid maxamed cabdulla xasan ka jeediyey ugaas cabdulaahi macalin haaruun oo ka mid ah ugaasyada beelweynta mareexaan ugaaska ayaa sheegay inay ku guulaysteen wacyigelin ay u sameeyeen beelaha soomaaliyeed isagoona xasan sheikh iyo shisheeyaha uu wata ugu baaqay inaysan ku lugoyn ololaha ay dibadaha ka soo qaateen waxaan leenahay xasan sheekh maxamuud iyo dadka uu wata sida horeyba loogu baaqay inay ilaahay u toobad keenaan inay dariiqiisa xaqa iyo diintiisa sharcigiisa kusoo noqdaan baan ugu baaqaynaa dalka ay gumaysiga geliyaan oy gaalada kusoo gurahayaan inay iska daayaan oo ilaahay ugu toobad keenaan waxaan leenahay haddayna ilaahay u toobad keenaynin lacagta aada guranaysaan ood maliisii beelaad ku aawuleysaan beelaha hanaga fidnaynin beelaha annagaa matalno waana wacyigelinay waana soo afjarnay cid war idinka qaadanay ma jirto lacagtaad aruursanaysaan eerboorka diyaaradaha ugu raaca filla soomaaliya xalana waa la gelaya insha allah waa la xoraynayaa mardhow waa la geli gaalo godkaa lagu geli sidoo kale ugaas cabdulaahi macalin haaruun oo ka mida ugaasyada beesha mareexaan ayaa wuxuu dadweynaha soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan xarakada shabaabul mujaahidiin isagoona u sheegay inaysan ku kadsoomin dowladda federaalka iyo shisheeyaha qof kastoo soomaaliya oo musna aaminsan ama gudaha ha jooga ama dibidda ha joogee waxaan leenahay ilaahay diintiisa garab siiya isaga soo noqda gaalada ha ku kadsoomina gooray goor unbay nafta ku dayni qiyaamana waa lagu su-aali kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafuuna ujuurakum mowd baa ku dhidhimanayee ha kadsoomin adduunyayay ku sirin gaal ha wehel ha u noqonin sawaadkiisa ha buuxinin ilaahay diintiisa hala difaaco hala garib istaago mujaahidiinta iyo muslimiinta soomaaliya ku nool oo dhaqankan iyo matalayaan waxay go-aansadeen gaalo in soomaaliya laga saaro laga xoreeya iyo martudiin raayadana laga taaga filla soomaaliya muqdisho horey waxaa loo baahiyey toddoba oday dhaqan uu khudbado cajiib ah ka jeediyey hoolkii sayid maxamed cabdulla xasan halkaas oo ay isku arkeen hoggaanka dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya
tadbiiqa shareecada islaamka ayaa si habsameyle kaga socdaa soddon iyo afarta gobol ee uu ka kooban yahay waddanka afghanistan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya waddanka afghanistan oo ay mujaahidiintu si buuxda u maamulayaan wax ka badan hal sano waxaa si habsame leh ugu socda fulinta xuduudaha sharciga ah maamulka islaamiga ee ka jira wilaayaadka ayaa ku guulaystay inay dib u soo celiyaan deganaashiyihii iyo kala dambeyntii waddanka ka maqneyd laba iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay amiirka imaarada islaamiga ah almulle hibatullah ayaa amar ku siiyey qudaadda maxaakiimta islaamiga ah in ay si cadaalad ku jirto ugu kala garsooraan bulshada muslimka ah isagoo ugu digay in ay sameeyaan eex iyo nintooxsi qaadiga guud ee imaarada ayaa lajno mutaabacaysa maxaakiimta u saaray arrinkaas oo lagu hubinayo hufnaanta maxaakiimta islaamiga ah ee tadbiiqinaya shareecada islaamka isbuucan gudihiisa ayay wilaayaadka islaamiga ah ka fuliyeen xukuno islaami ah fagaaro weyn oo lagu ciyaari jiray kubadda ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan kun oo shacab ah si ay u daawadaan islamarkaana uga cibro qaataan xuduudda ay fulinayeen ciidamada xisbada ilaa laba iyo toban qof ayaa lagu fuliyey xuduudda iyo tacsiirka kadib markii ay la yimaadeen waxyaabo khilaafsan shareecada islaamka wilaayada lowjar ayaa maalintii talaada lagu tacsiiray dhowr iyo toban ruux oo lagu helay zino tuuganimo iyo waxyaabo akhlaaq daro ah qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah lowjer ayaa goob fagaare ah ka akhriyey dembiyada ay galeen dadkan la tacsiireeyey oo ay ka mid ahaayeen ilaa saddex dumar ah kuwaasoo markii dambe la sii daayey markii xuduudda lagu fuliyey sidoo kale waxaa gacanta laga gooyey koox fal tuuga ah geystay cumar mansuur oo ah afhayeenka wilaayada islaamiga ah lowjer ayaa sheegay in dhammaan dadkii xuduudda iyo tacsiirka laga fuliyey lasii daayey halka ay xiran yihiin dad dembiye kala duwan loo soo xiray ayna maxkamad sugayaal yihiin sidoo kale wilaayada takaar ee waqooyiga afghanistan dhacda ayaa isbuucan gudihiisa xuduud looga fuliyey ilaa sagaal iyo toban qof amiirka imaarada islaamiga ah ayaa bishii carafa ee lasoo dhaafay amar ku siiyey dhammaan xukaamta wilaayaadka islaamiga ah in ay tadbiiqiyaan shareecada islaamka isagoo soo saaray towjiihaad lagu wanaajinayo macaamilka mujaahidiinta kala dhexeeya bulshada nidaamka islaamiga ah ee afghanistan ka hana qaaday wakhti hadda laga joogo sanad iyo saddex bilood ayay bulshada ku heleen baraare iyo horumar dhan walba ah hay-adaha sheegtay in ay u doodaan waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa durbadiiba afka furtay iyagoo dowladda islaamiga ah ee dalka kahana qaaday ku dhaleeceeyey fulinta xuduudaha sharciga allah qaar ka mida culummada diinta islaamka ah ayaa beesha tunni kula dardaarmay inay addeecaan oo la shaqeeyaan suldaanka cusub ee beeshu ku caleema saaratay gobolka shabeellada hoose waxaa ka warramaya maxamed daahir qaar ka mida culimmada diinta islaamka odayaal dhaqan iyo waxgarad ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayay suldaanka guud ee beesha tune suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan ayaa talooyin iyo dardaaranno kala duwan usoo jeediyey suldaanka sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ee soo xaadiray xafladda ayaa beesha tuni ugu yeeray inay addeecaan suldaanka ay beesha u dooratay inuu ku hogaamiyo kitaabka allah arrinkaas waxaad ogaataan waa arrinka ilaahay waajibiyey uu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa ha la adeeco umaradana ha la adeeco oo suldaankuma amiirba ulul amriga culammadu waxay yidhaahdeen waa alumaraa'u waalculamaa labadaba nasiib waa ku leeyahay mas-uuliyaddiina waxbuu ka hayaa aqoontiina waxbuu ka leeyahay laakiin labada dhinacba awaamirtooda yaa fulinaya bulshada iyo yaa u dhexeeya iyo umarada bulshada iyo culummada culummada go-aanka ay soo saareen yaa fulinaya sow suldaanka maaha marka umaradii ma ka mid yahay mise kama mid ah yabduu inuu ka mid yahay marka dhicitaankiisa ilaahay baa waajibiyey baan odhanayna waa in aynu adeecno waa inaynu la shaqayno oo ka dambayno waxa wehelisaa qof kasta oo mas-uula oo ummadda hoggaan u ah macsuum ma ahana waa bini aadan akhdaa' baa ka dhacaysa akhdaa'diisa in la qaado oo la sheeg sheego waxay ku soo noqonaysaa jarxigiisu waa jarxi ku soo noqonaya ummadda waayo waa hoggaankeedii waa maslaxadeedii waa danteedii ayadaa dhibka ku soo noqonaya qabiilada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay leeyihiin hogaamiyaal dhaqan oo ka duwan kuwii hore oo xeer iyo waxyaabo ka fog dhaqanka islaamka ku hagi jiray beelahooda sheekh cali katiin oo kelimad ka jeediyay munaasabadda caleemasaarka suldaanka ayaa labada dhinac beesha iyo suldaankaba u soo jeediyey naseexadan marka waxaan leenahay hambaliyo beesha tunni ee maanta halkan ku dooranaysaa hoggaamiyaheedii diinta ku hoggaamin lahaa waxaan leenahay walaalkaa garba u noqda arrintaad u dhiibateen ku gacan siiyo maxaa yaele asaga waxaan leenahay dadka shacabka ah ee muslimiinta ah ee beesha ee ku doortay waajib baa kaa saaran inaad ilaaliso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara naftiinna iyo ehelkiinnaba allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala naarka ilaaliya waxaa naarta looga ilaalinayaa waa shareecatu raxmaan oo lagu hoggaamiyo diinta iyo dacwadoo loogu yeedho in loo naxariiso midkooda tabarta daran midkooda madluumka in la garab siiyo midka daalimka in laga qabto in sidaa loogu hoggaamiyay doonayaan amaama allahina waa la isweydiinayaa kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatih hogaamiyaasha dhaqanka ee beesha oo isaga kala yimid gobollada banaadir jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ayaa xafladda kaga dhawaaqay inay isku raacsan yihiin caleemasaarka suldaanka si buuxdana ay ula shaqaynayaan munaasabadda oo ahayd mid ballaaran waxaa lagu casuumay hogaamiyaasha dhaqanka qabiilada soomaaliyeed kuwaas oo madasha ka sheegay inay soo dhoweynayaan suldaan maxamed cabdulqaadir lana shaqaynayaan suldaan maxamed cabdulqaadir oo ka hadlay munaasabadda caleemasaarkiisa ayaa waxa uu sheegay in uu si buuxda u qaadanayo talooyinka iyo dardaaranada ay usoo jeediyeen culimaa u diinka iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo qayb galay xafladda caleemasaarka suldaan maxamed cabdulqaadir kadib waxaa deegaanka kunyibarow ee shabeellaha hoose ka dhacay ciyaaro kuwa dhaqanka ah oo lagu soo dhoweynayay suldaanka walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowra diiniya u qabatay beeraleyda degmada jannaale maxamed muudey axmed abu muslim ayaa faahfaahinaya warkaas dowradan oo socotay muddo toban maalin ah ayaa loo qabtay afartan ka tirsan beeraleyda degmada janaale iyo deegaanada hoos yimaada intii ay socotay dowrada ayay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ah ka qaybgalayaashii dowladda qaar ka mid ah dadkii loo qabtay oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyaga oo sheegay in ay wax badan ka faa'iideen islamarkaana ay wilaayada ugu mahadcelinayaan annaga shaqada beeraleyda nahay daruustaan ka qaadana waxaa ka mid ah maa huwa tawxiid alcibaada maa huwa shirki waxaa kaleeta ka mid ah daruurda laa ilaaha ila allah abuu maasha allah meesha wax fiican ba wanaagsan aan ka dareen alxamdulilah qalbiyan oo ilaahay waxban ka dareen alxamdulilah khayr allah sii walaayay faslada qofku markay sidaan waxaa lagu dareema inuu qur'aan akris ka tago salaad jimacad sida oo indhigsado waxyaaba khayraadka dhan waa dhidhigsana taasa way fahmaa inay jazakallahu khayr wali dugsiga dowlada aan waxaa loo qabtay dadka deegaanka degan buygii suulada ay hoosato dumeedka macana durusta rag badan lagu qaatay toban bir ayaa kale dowla toban bir waxyaaba badanna waa laga faa'iiday maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal ballaaran ku bixinaya sidii bulshada muslimka ah loo fahansiin lahaa diintooda suuban taas oo ay aakhiro iyo adduunba ku cisoobeeyaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay ciidankeeda kala baxayso waddanka maali jarmalka ayaa si rasmiya u shaaciyey wakhtiga kama dambaysta ah ee ay ciidamadeeda kala baxayso dalka muslimka ah ee maali sida uu ku dhawaaqay afhayeenka dowladdaas war-saxaafadeed uu soo saaray ayuu ku sheegay in xukuumadda jarmalka ay go'aansatay inay askarteeda qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka maali ay kala baxdo bisha mey ee sannadka laba kun afar iyo labaatanka sida uu sheegay afhayeenka go'aankan ayaa yimid kadib kulan ay la yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda maali sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo aadaysa wakhti ay fashil ku soo dhammaadeen duulaanadii ay shisheeyuhu ku joogeen waddanka muslimka ah ee maali iyadoona dhowr bulood gudahood lix dal oo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobay ee la magac baxay minosma ay go'aansadeen inay ciidamadooda kala insaxaabaan dalkaas ciidamada jarmalka ee duulaanka ku jooga dalka maali ayaa waxay qayb ka yihiin shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh ee dalkaas duulaanka ku jooga waxaana ciidamada jarmalka ee waddanka maali ku sugan tiradooda lagu sheegay ilaa kun iyo afar boqol oo askari warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa